waxaa maxkamad ku taalla magaalada kambala ee caasimada dalka uganda kasoo hormuuqday saraakiil ka tirsan ciidamada uganda ee qeybta ka ah dullaanka shisheeye ee soomaaliya kuwaas oo loo haysto inay mas-uul ka yihiin burbur diyaaradeed oo ka dhacay soomaaliya sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun labaatan iyo afarta saraakiisha maxkamadda kasoo hormuuqday ayaa tiradooda waxay gaaraysaa ilaa iyo saddex sargaal waxaana lagu kala magacaabaa cornel georgi buga kontan iyo kow sano jir ah menjer benjamin koshambusha oo afartan iyo saddex sano jir ah henry kanjadha oo soddon iyo siddeed sano jir ah garsooraha maxkamadda ay kasoo hormuuqdeen saraakiishan ayaa ku eedeeyey in dayac ay sameeyeen ay sababtay burburka diyaaradda helikobtarta ah oo bishii sebtembar ee sanadkii tegay ee laba kun labaatan iyo afarta ku burburtay gobolka shabeellaha hoose xilli ay kusii jeday saldhigga ballidoogle oo ay degan yihiin ciidamo maraykan afrikaan iyo soomaali iskugu jira burburka diyaaradda helikobtarka waxaa ka dhashay sida garsooraha maxkamadda magaalada kambala uu sheegay dhaawaca afar askari oo saddex ka mid ah ay yihiin ciidamada uganda ee qeybta ka ah duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya haddii lagu helo eedda ah in dayacay saraakiishan sameeyeen uu dhaliyey burburka diyaaradda waxaa suuragal ah in saraakiishan lagu rido xukun dil toogasho gaari kara laakiin waxay si adag u beeniyeen in burburka diyaaradda helikobtarka ay iyagu sababteeda lahaayeen tan iyo markii ay burburtay diyaaradda helikobtarka waxaa ciidanka militariga uganda oo magacooda lasoo gaabiyo u b d f waxay wadeen baaritaano loogu kuurgelayo waxa dhaliyey burburka waxaana hadda muuqatay in saraakiisha mas-uulka ka ahaa diyaaradda aanay u kuurgelin badqabkeeda sidaasna ay ku burburtay diyaaradda